hay-adda rays oo kaashanaysa bulshada degmada baardheere ee gobolka gadow ayaa daafurtay mashruuca dalka oo ku dhisa shan doolar oo ay iska kaashan doonaan hay-adda rays iyo bulshada degmada baardheere mashruuca lagu dhisayo wadooyinka dhex mara iyo kuwa ka baxa degmada baardheere ayaa ah mashruuc lagu horumarinayo mashruuca lagu dhisayo wadooyinka dhex mara iyo kuwa ka baxa degmada baardheere ayaa ah mashruuc lagu horumarinayo bilicda degmada maxamed xuseen cabdulle oo ka mida madaxda hay-adda rays ayaa ka waramaya ujeedka mashruuca lagu dhisayo wadooyinka waxaan rabnaa marka inaan dhisno shan boqol oo kilomitir oo isku weer ah oo buundooyin leh inaan dhisnaan rabnaa marka haddii aanan u istaagin jidka aan u soconno kuma goglano ubax kuma goglano oo laguma soo dhowaynayo oo cimaamada iyo koofiya ma leh waa jid masas leh oo dhibaato badan oo dad go-aan leh ay ka bixi karaan marka ha lagu raalli noqdo intaas qaar ka mida bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa sheega inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha wadooyinka degmada baardheere ee gobolka gadow codsigaan ka jeediy waxay ahayd baardheere jidka in laga bilaabo oo la geeyo xuduudda madheera in nala siiyo waliba reer mudugha iga daba istaagay waxay yidhaahdeen waxaa laga daran meesha la yidhaahdo dhabbad iyo caawdaan iyo waa in laga bilaabo oo muhiim talada marka waa isugu kaadhe xeran tahay marka dambena waxaa la yidhi bal baahida si guud markii dhaqaalaha la helo maaragtay si guud ha loo fadhiisiiyo laakiin mar kastaba maxamed xuseen waxaan rabaa u sheego oo xubinta hadda guddiga loo timid oday u ah reebaar dheera inay baahida ugu daran ay yihiin walaalayaal marka waxaa nala ka rabaa insha allahu tacaala qayb ahaan waxaa lagu soo aaday annaga reebaar dheera ah lacagihii waa la qaybsaday hal milyan iyo laba boqol oo dollar baa yaa mudug iyo gadaba la qaybsaday laakiin guud ahaan degmada ama gobolka gaadani yaa rakorna fikirkaas gaadani nalenshaani hadalna intila arifadi waa wal arriba dhimaalsha wali ay wal sheego faa'iidii ee wali atan wal sheego noogu xiran maanteer waxaan ognahay muqdishadan hadda rafta oon fiicneen baabuurka markuu aadahaya soddon kun baa lagu raacaa beled xaawo oo xuduudka yaga aho aan isku furannahayna baabuurka kan ugu yar waa konton dollar dhibka meesha ka muuqda waad arki kartaano de waa wadooyinka ninka ku safray un baana yaqaana anigaan hadda laba sano ka hor mar baan u safray dhowr beri baan guriga ka soo bixin inta jug iyo maarata godku dhaca iyo shuddada ah waa wax la arki kara ilaahay horta waxaan weydiisanaynaa fikirka hadda aan isu sheegnay inuu noo horgeliyo oo kuwii ku guulaysto oo naga dhiga horta taa ilaahay baan weydiisanaynaa inuu naga wadooyinka ayaa qayb ka qaadan doona bilicda degmada iyadoo laga badbaadi doono dhibaatooyinka ay ku qabeen gaadiidleyda degmada baardheere ee gobolka gadow